magaalada muqdisho ayaa lagu qabtay munaasabadan oo ay ku qalin jibinayeen arday baratay xifdinta qur-aanka kariimka hingaada iyo qeybta xanaanada caruurta ee iskuulka caalim usikhaar waxaa ka qayb galay munaasabada maamulka iskuulka waalidiin bahda waxbarashada iyo martisharaf kale maamulaha iskuulka caalim usikhaar axmed maxamed yuusuf ayaa ka warbixiyey ardayda qalin jibisay iyo dadaalka lagu bixiyey maanta waxaan taagannahay dufcaddii qeybta toddobaad ee xifdiga qur-aanka kariimka dhinaca kalena ay barbar socoto dufcaddii shan iyo tobnaad ee qeybta xanaanada iyo dufcaddii afar iyo tobnaad ee qeybta hingaada iyo farbarka ardada xanaanada wakhtiga ay dhisnayd waxay soo saartay jiil kala duwan oo ay ku soo saartay diin akhlaaq iyo xishood oo ay ku soo saartay arday anfaca dalkoodii dadkoodii iyo diintoodiiba maanta ardada noogaga aflaxayda tiradoodii waxay gaarayaan dhowr iyo toddobaatan ilaa iyo siddeetan tiro udhexayda oo isugu jira qaybta xifdiga qur-aanka qaybta hingaada iyo qaybta xanaanada
xubnaha ka qayb galay munaasabada ayaa bogaadiyey ardayda loo qabtay munaasabada iyo maamulka iskuulka anigoo maanta ciyaaladayda ay ka qalin jibinayaan qaybna hingaada qaybna ay dhammeeyeen qur-aanka kariimka ah mar koowaad iyo mar labaad waxaan leeyahay mahadda waxaa iskale allihii subxaana qaadir ahaa marka labaadna waxaan leeyahay waxaa mahaddaa iskale maamulka iyo macallimiinta isku howlay inay ardayda maanta ayagoo qurux badan oo sharaf badan oo qurux badan ee dhan walba xag diin iyo xag mahadiba ka dhiseen ee meeshaa madashaa quruxda badan noogu keenaan macallimiintu waxaan leeyahay khayr allah idin siiyo hawsha ad haysaan waa hawl weyn yacni wax oo ma aha yacni la gudi kara abaalkeeda fursadda ad haystaan waxaa ka mid ah ilmahan hadda hingaada iyo qur-aanka taxfiidkiisa la baraayo waa dadkii ugu horreeyey maadaama aad noqoteen ilmahaas yar ee carabkiisa aad barteen qur-aanka faatixada aad barteen inta uu salaad tukan doono hadduu ilaahay cimri siiyo lixdan sano toddobaatan sano siddeetan sano hadday gaaraan ilmahan yaryarka ee faatixada aad barteen salaad kasta oo ay tukadaan oo faatixadii aad barteen ay ku tukadaan ajirkeeda ayaa leedihiin waa cilmu yuntafacu bih ardayda sida wax loo baraayo sida loo daba socdo sida caqligiisa loo raadinayo inuu yacnii gaaro maqaam aad u sarreeyo runtii maanta waxaan la soo koobi karin farxaddeenna waxaan halkan ku aragnay bandhig aada u qurux badan ay soo bandhigayaan ardadeenna carruurteenna halkan ay ku sameeyeen bahda caalimusaar waxay markhaati nooga dhigeen isbeddelka ay ku sameeyeen carruurteenna anigu waxaan ka mid ahay waalidiinta ay carruurtooda halkan ay dhigtaan qaybna ka qalin jibinaysaa bahda xanaanada qaybta xanaanada qaybna ay ka qalin jibinayaan qaybta hingaada runtii farxad weyn ayay ii tahay inaan maanta halkan dhex joogo markhaatina aan ka noqdo dadaalka la geliyey carruurtayda iyo dhammaan carruurta soomaaliyeed ee halkan jooga iskuulka caalim usikhaar ayaa ka mid ah goobaha waxbarashada ee ku yaala magaalada muqdisho kuwaasi oo door ka qaata tarbiyeynta carruurta iyada oo laga dhisayo dhinacyada diinta iyo maadiga